أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda salibiyadda kenya ayaa ka walaacsan in donald trump uu meesha ka saaro taageeradii ashhaadladirinimo ee maraykanku siin jiray kenya xukuumadda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in tabarta kooxda ridada soomaaliya aysan dhaafsiisneyn magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta toddobaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijriga maamul goboleedka ashhadalla dirirka ee jubbaland ayaa soo saaray jadwalkiisa doorasho xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka kala dhexeeya murtad garguurte والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan dowladda salibiyadda kenya ayaa ka walaacsan in donald trump uu meesha ka saaro taageeradii ashhaadaladirnimo ee maraykanku siin jiray kenya cabdulqaadir rabbaani ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya tan iyo wixii ka dambeeyey lixdii bisha nofembar markii gaal donald trump uu ku guulaystay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalkaasi maraykanka ayay isa soo tarayaan walaacyada laga muujinayo isbeddelka ku yimaada siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington dowladda silibidda ah ee kenya oo xiriir ashahadaladirirnimo oo qoto dheer iyo mid dhaqaalabala leh maraykanka ayaa waxa ay ka walaacsan tahay dib u soo laabashada gaal donald trump diblomaasiyiin kenyaan ah ayaa waxaay aaminsan yihiin in soo laabashada odaygan da-da ah ee trump uu hoos u dhac weyn u keeni doono cilaaqaadka ka dhexeeya nairobi iyo washington dowladda kenya oo si aada ugu tiirsan taageerada amni midda siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ay ka hesho maraykanka ayaa aaminsan in trump uu hoos u dhigi doono taakuladaas arrinkaas oo saameyn ku yeelan doona dagaalka ashahadaladirirnimo ee kenya iyo xulufadeeda uga jiraan qaaradda geeska afrika sida ku cad warbixintan uu daabacay wargeyska la yidhaahdo business daily africa warbixintan ayaa tibaaxaysa in awoodda militari ee ciidanka kenya iyo xitaa midda sirdoonka ay si dhammaystiran ugu tiirsan yihiin taageerada maraykanka islamarkaana haddii uu trump dhimo dhaqaalihii uu siin jiray ay halis geli doonto dowladda salbiyeedda ah ee kenya barnaamijka maraykanka bixiyo ee loo yaqaano a g o a ee uu ku taageero dowlado dhaca qaaradda afrika oo ay kenya qayb ka tahay ayaa laga yaabaa in la joojiyo sidii uu trump horey u sameeyey afartii sano ee uu xukumayey waddankaas bishii janaayo ee sannaddii laba kun iyo labaatankii mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyaad waaweyn oo barakaysan ka fuliyey saldhigga ciidanka maraykanka gacanka mandabey ee dalkaasi kenya xilligaas oo uu talada maraykanka hayay gaal donald trump waxaana weerarkaas labada dowladoodba uu uga dhignaa dhabar jab aad u xoogan gaal william ruuto oo ah madaxweynaha waddankaasi kenya ayaa waxa uu ka niyad jabsan yahay tallaabooyinka uu trump qaadi doono isaga oo bishii mey ee sanadkan booqday magaalada washington kolkaas oo ay kenya noqotay xubin dibad joog ah oo ka tirsan silibiyiinta nato tan iyo markii ciidanka kenya ay duulaanka gardarrada ah ku soo qaadeen soomaaliya sannaddii laba kun kow iyo tobankii ayay mujaahidiinta al-shabaab iyana qaadeen howlgallo jihaadi ah kuwaas oo gelgelay magaalooyinka waaweyn ee kenya maamusho sida nairobi mombasa iyo gaarisa waxaana xusid mudan in weerarada mujaahidiintu ay si joogto ah uga socdaan gobolada laamu iyo dhulalka soomaalida ee n f d ee gumaysiga kenya ku hoos jira mahadsanid rabbaani xukuumadda xabashida etoobiya ayaa sheegtay in tabarta kooxda ridada soomaaliya aysan dhaafsiisneyn magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya dowladda xabashida etoobiya ayaa weli wado ihaanada ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya xilli xabashidu ay ku adkaysanayso fulinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la gashay muuse biixi sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda etoobiya oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda etoobiya ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay keliya maamusho gobolka banaadir isagoo xusay in shabaabul mujaahidiin ay awood ballaaran ku leedahay soomaaliya mas-uulkan etoobiyaanka ah ayaa kooxda ridada ku sifeeyey mid taag daran oo aan u babacdhigi karin waajahidda caqabadaha buuraha ah ee ku horgudban isagoo meesha ka saaray suurtagalnimada iyo kooxdan ay dagaal la gasho ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan qeybo ka mid ah soomaaliya sarkaalkan xabashiga ah oo u muuqday inuu ku maadeysanayo kooxda uu hogaamiyo xasan garguurte ayaa carabaabay in taageerada reer galbeedka la-aantood aysan kooxda ridada maalina sii jiri karin isagoo bannaanka soo dhigay habacsanaanta ay kooxdani dhex muquuranayso tan iyo markii uu khilaafka ka dhex qarxay kooxda ridada iyo nidaamka abiy axmed ayay saraakiisha etoobiyaanku jeedanayeen hadallo ay ku bahdilayaan kooxdan oo dhammaan jawaab celinada ay bixisay ay noqdeen waxba kama jiraan sida xiradii qunsuliadaha etoobiya ee garowe iyo hargeysa oo cidnaha aysan dheg jalaq u siin iyo dalabkii ahaa in ciidamada etoobiya laga reebo howlgalka afrikaanta taasna ay etoobiya ganafka ku dhufatay howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya faahfaahinta warkaasi howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose oo ah laba wilaayo oo wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday guri ay ku shirayeen xubno ka tirsan maamulka ridada ee shabeellada hoose kaasoo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho xubnaha halkaasi ku sugnaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maamulka ridada ee shabeellada hoose waxaana burburay gurigii ay murtadiintu ku shirayeen sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee laboorka degmada baraawe iyo deegaanka buulocolow ee hoostaga degmada baraawe dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus oo saf ah ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee xaafadaha towfiiq iyo makuudo ee magaalada baydhabo waxay sidoo kale mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee ceelhindi ee degmada qansaxdheere muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhayey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo bixistay duulaanka shareeca la dariirka ah mahadsanid yaasir kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qeybta toddobaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga marwaan moxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey
waa qaybta toddobaad aflaamta lagu soo bandhigo mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ee uu baahiyo kanaalka kataa'ib al akhbaariya waxaa qaybtan lagu soo bandhigayaa sika qaybin maktabka sakawaadka uu ka sameeyey tuulada hiijo maxamed ee hoos tagta degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa halkaasi lagu qaybiyo xoolaha noocyadooda kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dadyow fara badan oo fuqaro iyo masaakiin ah qof walba waxaan leenahay magacaaga dhigayso xuseen faarax cabdalle xuseen faarax cabdulle
waxaa filimkan ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay mashruucan kuwaasoo ka warbixiyey dareenkooda aniga waxaa la yidhaahdaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin xasan kaahin muuse alxamdulilahi rabbilcaalamiin meeshaan jooga maanta waxaa waaye ijo maxaad walaayada islaamka ayaa noogu isugu yeedhay xoolana noo qaybin haysa waxayna isiisay geel alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale kii soo dhiibay ee dhaqay ee intaa ku rafaaday allah u barakeeye walaayada islaamka ee ka soo uruurisay iyadana kor allah ka yeelo annagana allah noo barakeeye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi laba neef oo ariyaa loo siiyey islaamka ilaahay kor ha ka dhigo waana arwaax sharaf ilaahay idinkiis gaaladana allah jebiy gaaladana allah jebiy
cusmaan aadan umurow wadawyadu waxaana siibay shan neef oo eri e gaaladan allaha dulleey
dembese allah kurida gacanta welweyda kor allah ka dhig
anigoo ah magaceyga maclin isaaq cabdullaahi abdinur meelaha daroogana mayleeray heydulahaad insha allahu tacaala xoolaha gacantay ka jiraan oo xoolihii saqada walaayadaanu siitay maasha allah eedaanka faraxsan mujaahidiinta guulihii barwaaqaanka ducaya alxamdulilah gaalada ilaahi jebiye
filimkan ayaa qayb ka ahaa aflaamta uu kanaalka kataabel akhbaariya ku soo bandhigo mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijri ee wilaayaadka islaamiga
ugu dambeyntii maamul goboleedka ashahadalla dirirka ah ee jubbaland ayaa soo saaray jadwalkiisa doorasho xilli uu sii xogeysanayo khilaafka kala dhexeeya murtad garguurte casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya iyadoo maalinkii shalay baarlamaanka kooxda herdada soomaaliya uu ansixiyey guddiga doorashada waxaa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah ayaa waxaa arrintaasi kasoo horjeestay maamulka herdada jubbaland iyadoon axmed madoobe uu ku dhawaaqay inuu qabsanayo doorasho u gaar ah uusan aqbali doonin hindisaha uu wado xasan guurguurte ugu magacdaray doorasho qof iyo cod ah guddiga maamulka lagu yeero jubbaland ayaa soo saaray jadwal doorasho taasoo lagu dooranay xildhibaanada dhawaaqidda ah ee maamulkaas iyo hoggaanka maamulka jubbaland doorasho gaaleedkaasi ayaa la qorsheeyey inay kismaayo ay ka dhacayso inta u dhexeysa toban iyo sideedda ilaa labaatan iyo shanta bisha nofembar bishii lasoo dhaafay agoosto ayuu hogaamiyaha maamulka lagu yeero jubbaland murtad axmed madoobe waxa uu ka baxay shir magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada iyo hoggaanka kooxda herdada kaasoo lagu qaatay go-aan ka dhan ah in la qabto waxa lagu yeero doorasho qof iyo cod ah mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu